bismillahi raxmaan raxiim walaala marka ugu horeysa horta waa mahadsantihiin raadiyaha shaqaalaha warbaahinta salaamaya dhacdooda ugu weyn oo maanta gobolka ka dhacday nooguna fool foolxumada badneyd nooguna murugta badneyd waxay ahayd shacab soomaaliyeed oo howl maalmeedkooda ku jiray oo safar ahaa ayaa wuxuu gaaray runtii gaarigoodii dadweynahay kula kacday nawaaxiga deegaanka golweyn halkaas oo runtii ay nooga dhinteen dad sagaal iyo toban qof ah waxaana ku dhaawacmay saddex qof oo dhaawacoodina markii dambe inta gurmud aan u dirnay la keenay deegaanka buulmareer waxaan halkaan uga tacsiyeyneynaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan eedadii ay runtii ka baxeen dadkaas shacabka ah taana waxba galabsan cadowga soomaaliya oo dhan nabada u diidan gacantooda ku baxay maanta
waa gartay guddoomiye sagaal iyo tobanka imisaa caruur ahayd iyo rag iyo dumar runtii waa tirokoob hadda lagu jiro oo in la xaqiijiye la rabo meesha wax ka dhacay wax hadda qof oo arkay mooyaane qof kale oo bani aadina dareen bani aadinimo jirkiisa ay ku jirto uu fiirin karo ma ahan gaariga guud ahaan wuu burburay dadka runtii dad ayaan la garanaynin oo dhibaatada gaartay meesha ka dhacday baaxadeeda intay la eg tahay darteeda marka waa inaan anagu aan dib ugu laabanaa halkay dadka kasoo baxeen iyo tiro ahaan inta caruur ahayd inta haween ahayd inta waa hal u baahan in dib hadda laga fiiriyo laga ogaado hadda wax keliya oon xaqiijin karna waxay yihiin in dad soomaaliyeed oo shacab ah oo hal maalmoodkooda ku jiray si xaqdaraag ay ugu baxeen miino cadowga uu geliyey waddadaas golweyn
waa gartay marka gaariga noociis ayuu ahaa guddoomiye
waa gawaarada xaasiyaasha ah runtii ay shacabka isticmaalaan oo xaasiyaasha ah marka xaggee buu ka baxay gaariga
dhinaca buulmareeru ka yimid gaariga dhinacan deegaankan waxaa usoo socday beledel-amiin marka meesha la yidhaha golweyn oo inta badan shirqoobo cadowga ugu diyaariyo ummadda soomaaliyeed iyo ciidamada amniga iyo dawladda intaba diino lagu haasay ayaa haleeshay dadkaas
guddoomiye bal wax dhaawaca miyaa jira
haa walaalo saddex qof ayaa runtii dhaawaca oo culus ah waxaana ka shaqeynaynaa hadda sidii beri diyaarad loogu soo qaadi lahaa haddii ilahay noo xamar loo keeni lahaa marka cisbitaal noocee ayay ku sugan yihiin hadda
cisbitaalka deegaanka buulmareer ayay ku sugan yihiin waxaanu rajeynaynaa haddii alla inoo beri xilli hore inaanu soo qaadno maadaama dhaawacooda aan hadda meeshaas wax wax badan looga qaban karin laakiin dhakhaatiirta hadda meesha joogta iyo ay dadaal badan ku bixiyeen ayagana waa umahad celinaynaa waa gartay gaariga golweynuu kusii socday ha ha gaariga dhinaca buulmareer ka yimid dhinaca kale usii socday oo golweyn beledulaamiin waa gartay marka goobta ciidan dawladeed ma ka dhowaa oo ma ahayd meel seef ah oo ciidanka qaranka haba ku yimaadaan kooxaha nabadiidka si dhuumaaleysi ah laakiin ciidanka dawladda ma loo yaqaanay
deegaanka golweyn waa meel wadada waa wadada keliya markaad u socotid dhinaca buulmareer iyo baraawe ay isticmaalaan guud ahaan shacabka soomaaliyeed kuwa dawladda iyo amisomba wakti xaadirka dhib ka dhacayay wax xilli galab ayay ahayd oo toban saaco galabnimaha bacdal casir wax ciidan dawladeed ah oo aagga ka dhowaa ama inay soo maraan xataa kusoo wajahnaa annagaa winaaba yaraatay ma jirto dhibkaas waa waa dhib loogu talagalay ummadda soomaaliyeed ayaan aaminsanaha innaga runtii waxaana halkaas lagu dhibaateeyey dad soomaaliyeed oo reerkooda iyo nolol maalmeedkooda iyo intaas ka shaqaynayay oo dhibaatada weyna hadda soomaaliya dhinaca abaarta ay ku hayso dhinacooda ayagana uga halgamayay siday ugu badbaadi lahaayeen reerahoodana ay uga badbaadin lahaayeen dhibaateeyey taas ayaana daliil u ah in qolooyinka nabadiidka ah haddii qof soomaaliyeed aysan maanta soo gelin aysan u ahayn maalin wanaagsan
waa gartay bal waxaad iga warantaa dhinacii abaaraha xaggee bay wax idiin marayaan
abaaraha gurmudka qaybtiisa koowaad runtii waa lasoo gebagabeeyey guddiga gurmudka abaaraha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo ka maamulkaba qaybtii labaad ayaa mar dhow bilaabi doonaa haddii alla idmo si guud ahaan ama deegaanadii iyo degmooyinkii gurmudkii hore ka faa'iidaystay iyo kuwii kale aanama ka faa'iidaysan deegaanada ahaa degmooyinka ahayn laakiin deegaanada ahaa sidii loogu faa'iideyn lahaa ayaan hadda ka shaqeynaynaa insha allahu tacaala wixii isbuuca hadda soo socda ka bilowdana gurmudka gurmudka abaaraha iyo deegaanada iyo degmooyinka intaba si toos ayay uga bilaaban doonaa gobolka shabeellahaas
waa gartay marka dhinaca roobabka iyo ka waran rajada gobolka wax meele ay roob ka curtay ma jirtaa
shalay galabkii dhinacan beledogle ilaa iyo walaweyn nawaaxigeeda roob ayaa ka da-ay runtii roobabku xilligoodii hadda un baa la joogaa tobanka ilaa shan iyo tobanka bishaan ayay inta badan roobabka guuga ay hei jireen oo la sugi jiray waana runtii waxyaabaha hadda baahida ugu badan ee ummadda maanta ay qabto waa biyo la-aantaasi roobkaas unbaana deeqi kara gacanta ilaahay unbaa deeqi karta waan rajeynaynaa in deegaanada oo dhan uu roobka dii doono haddii alla
waa tahay guddoomiye najax aad baad u mahadsan tahay